waa afar iyo labaatankii bishii koobaad sanada labada kun iyo tobanka dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee shabakada wararka cagaag dot com wararka caawana ka soo gaaraya deegaanka horhool ee degmada xoodure gobolka sool ayaa kusoo waramaya in gebi ahaanba deegaankaasi caawa uu degan yahay halkaasina ay ku sugan yihiin dhammaanba ismada gobolada s c sool sanaag iyo cayn oo horkacayo garaad jaamac garaad ismaaciil ducaalo isaguo howsha ku fadiyey deegaankaasi holhol waxaana ismadu maantay goor barqanamadii iyo ama duhurkii ay gaareen deegaankaasi waxaana si weyn lagu soo dhaweeyey deegaanka holhol waxaana soo dhaweeyey dhammaanba cuqaasha dhalinyarada iyo weliba qeybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan degmadaasi deegaankaasi holhol kadib markii saacag ay ka hadbaxeen magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaana wararkii ugu dambeeya ay sheegaya in deegaankaasi gebi ahaantii loo xasulan yahay waxaana meesha ka baxay warar sheegaya in ciidamada somalilan maanta ay qabsadeenba deegaankaasi holhol ee la filayay in shirkaasi ismada s s c ay ku yeeshaan haddaba shabakada wararka ee cagaag online ayaa tan iyo maanta ilaa ilaa caawa waxay la xidhiirtay magaalooyinka garowe sukaraaq laascaanood saaxadheer boocame waxaana goobjoogayaal ku sugan dhammaantuba ay sheegeen xaalada gebi ahaantii bay degan tahay halkaasina ay caawa ay si wancan ugu fadhiyaanba ama gugusha ku fadhiyaanba eesimadii gobolada sool sanaag iyo cayn oo horkacayo garaad jaamaca garaad ismaaciil ducaalo isagoo kasii horeeyay eesimadaasi gugashana uu fadhiyey martiqaadna eesimadu rasmiga ay ka heleen waxaana maanta duhurmada deegaanka holhol gaaray ciidamo ka tirsan somalilan uu horkacayo siyaasi kasoo jeeda gobolka sool oo lagu magacaabo ina cali baashe waxaana eesimada iyo siyaasigaasi kulan ku yeesheen deegaanka holhol waxaana ismada u sheegeen inay holhol u yimaadeen oo keliya inay ka wada ahrisadaan xaalada gobolada sool sanaag iyo cayn ee ee keliya ayna kusii shariyeen deegaankaasi ayna marnaba ka baxaynin waxaana inay cani baasho u sheegeen ismada s c ay sirkooda sinimada uga wadan karaan deegaanka holhol kadibna ay saraakiisha ka tirsan ciidamada somalilan oo ku hubaysan gaadiidka tiknikada deegaanka holhol ay dib uga soo noqdeen ee gobolka sool waxaana ciidamadaasi caawa ku sugan yihiin duleedka deegaanka holhol meel dhinaca waqooyiga kaga beegan deegaankaasi waxaana ismadu sidoo kale ku sugan yihiin isla deegaankaasi sidoo kale garaad jaamac garaad garaad jaamac garaad cali oo isagu kamid ah ama ah garaadka guud ee beelaha s c ayaa isagu caawa ku sugan tuulada loo yaqaano saaxadheer oo ku sugan yahay masaligiisa horeba ahaa waxaana uu garaadku halkaasi u gaaray isla caawa fiidkii kadib markuu maanta kasoo kacay magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland garaad jaamac garaad ismaa garaad jaamac garaad cali ayaa isagoo hal maalin fasaxa ka qaatay ismada kale isagoo sheegay inuu muddo ku maqnaa waddanka dibadiisa taasna uu doonayo inuu caawa qasrigiisa ku yaala deegaanka saaxadheera uu hoydo halkaana wada hadal kula soo yeeshay qaar kamid ah qoysaskiisa iyo weliba qaraabadiisa ayaa weliba waxgarad ka waxgarad kasoo jeeda beesha oo garaad jaamac garaad cali uu yahay waxaana la filaya in garaad jaamac garaad cali uu dib maalinta baratiya u gaaro deegaankaasi holhol ee uu ka furmayo shirka ay yeelanayeen ismada gobolada sool sanaag iyo cayn waxaana gebi ahaanba degan jawiga meesha caawa sida ay u sheegeen goobjagaal ku sugan deegaankaasi tuqaraq oo gobolka sool kadib markii telefoonno iyo isgaarsiin badan ay shabakada wararka ee cagaag online ku qarash karaysay ama ku wacday deegaankaasi waxaana nabdoon deegaanada tuqaraq iyo weliba deegaanka holhol dhinaca kale warar sheegaya in maanta ciidamada somalilan ay gaareen deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa sheegaya in gebi ahaanba ciidamadaasi ayna gaarin deegaankaasi balse ay ku sugan yihiin meel loo yaqaano buundada oo ilaa labaatan kilomitr dhinaca gobolka sool kaga beegan magaalada laascaanood waxaana ciidamada somalilan iyo ciidamada puntland deegaankaasi keentay xiisada aada u abuurtay waxaana halkaasi heega kaga jira caawa sida ay goobjagaal ku sugan tukaraq u sheegeen ciidamada maamul goboleedka puntland iyo weliba ciidamada somalilan waxaana saraakiil saasoro ka tirsan somalilan caawa u sheegeen barta internetka ceeg dadcom in haddii somalilan hungureyso inay soo weerarto gobolkaasi ama deegaanka tukaraq ay wacad ay tusi doonaan wacad iyo dagaal xunno halkaasi ku dhex mari doono isku soo wada duuduuba guud ahaanba xaaladda ayaa degan waxaana caawa si nabada magaalada howlhowl ugu sugan dhammaanba isimada gobolada sool sanaag iyo cayn marka laga reebo garaad jaamac garaad garaad jaamac garaad cali oo isagu haatan ku sugan deegaanka saxdheer waxaana tan iyo wararkii intay soo baxayeen warar sheegaya in deegaankaasi holhol iyo weliba deegaankaasi tukaraq bay qabsadeen ciidamada somalilan waxaa soo baxayay warar sheegaya ama cambaareen ay usoo jidanayeen dhammaanba dadka ku dhaqan gobolada sool sanaag iyo cayn oo si weyn ugu xumaaday inay ciidamada somalilan ay tagaan deegaankaasi holool farageliyaana shirka ay isugu imaanayaan isimada gobolada sool sanaag iyo cayn waxaana deegaanka holhol gebi ahaantiiba aan ka jirin wax isgaadhsiina marka laga reebo isgaadhsiinta loo yaqaano foonyaasha oo dadku subaxdii ama tuulooyinka ay ku wada xiriiraan deegaankaasi holhol ayaa dhinaca nugaasha kaga beegan magaalada laascaanood masaafo dhan ugu yaraan boqol kilomitr dhinaca garowana isla intaasoo kale sida ay u sheegeen dadka ku sugan magaalooyinka laascaanood garowe iyo weliba tukraq waxaana gebi ahaanba degan jawiga balse lama oga sababaha keenay in somalilan mar kale ay fargeliso deegaano ka tirsan s c weliba gaar ahaan deegaanka holhol oo isugu tageen madax dhaqameedyada ugu sarreeyey gobolada sool sanaag iyo cayn cali dhagtar ceegaag dadka buuhoodle